bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodbada aad warkeena habeenimo ku daawan doontaan hadduu iibaha uu u dilo idmo kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah federaalk soomaaliya oo shir guddoomiyey shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada iyadoona looga hadlay shiidka golaha wadatashiga qaran iyo dhammaystirka doorashooyinka sidoo kale ra-isul wasaaruhu wuxuu waxyaabaha uu ka hadlay oo shirka uga hadlay waxaa ka mid ah wuxuu sheegay ra-isul wasaaruhu inay jiraan dad ee doonaya inay fashiliyaan hanaanka doorashooyinka waxauna uu diray degniin wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo la kulmay agaasimayaasha waaxyaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda isagoona kala hadlay dardargelinta shaqada ka socota wasaaradda taliyaha qaybta lixdanaad ee xooga dalka oo tababar magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka oo saddexdii bilood la soo dhaafay halkaa tababar ku qaadanayay gudowiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida qaybta koob iyo labaatanaad oo sheegay in baaritaan lagu sameynayo shaqaaqadii dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ku dhex martay magaalada gudhacod qodobada caalamkana waxaa ka mid ah maraykanka oo laba arrin kala dooransiinaya waddanka raashka waxaa dhegeystayaal waa habeenimo khamiisa jimca ay soo galayso saddexiyo tobanka bisha koowaad ee sanada laba kun iyo labaiyo labaatan warkan waxaanay akhrinaya anigoo cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ugu horeyn haddaan ku bilowno ra-iisul wasaarka federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada iyadoona looga hadlay heshiiska golaha wadatashiga qaran iyo dhammaystirka doorashooyinka
waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sidaa tan dhowaan waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan nalo haddana u ah alxamdulilah waamaystay shirkaasi wuxuuna dejiyey dhammaan qulubta shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha caalamka iyo women ambasatorska oo nagala qayb gala dhammaan oo dhammaantoodna ay muujiyaan isgarab istaag iyo faham adag sida aada la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wadatashi kumaana degdegin inaan qaadanno qoraal ama statementi ama go-aankii ugu dambeeyey waxaan bilownay inaan la fariisanno dhammaan stakeholdersk ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhegaysanay cabashadoodii waan dhegaysanay taladoodii waan dhegaysanay wixii ay qabeen waana ka qaadanay sidoo kale waxaan dhegaysanay saaxiibada beesha caalamka talooyinay noo soo jeediyeen waana ka qaadanay waxaas oo documentan way nagu soo wareejiyaan sidoo kalena waxaan la kulanay bulshada rayidka ah iyo women ambasatorska oo iyagana noo soo gudbiyey aaradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii ay noo soo jeediyaan inti badneed oo ugu badneed waanay waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu dahfuran uguna wanaagsan qoraal ah ayaan samaynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo majijiideynay laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go-aan qaadan ayaa haddana waxaan go-aansanay inaan la kulanno stakeholders ay ugu horreeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashanay wixii aan ku heshiinay inaan boqolkiiba sagaashii sagaal qaadanay ayaan u sheegnay wax kaley nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeediyeenna sideedii aan u qaadanay sidoo kalena waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadorska intay soo jeediyeenna sideedu ayaan u qaadanay oan u dhignay dukumentigii statementkiina sidaasuu kusoo baxay si loo lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah ayaan statementgaas kusoo saarnay isagoo ka hadlayo statementgaas doorashada dahfurnaanteeda step by step in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan idinka keliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah dahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo qof kastoo soomaali ah hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobola hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan wakhtiga aan haysanno oo kooban oo afartan maalmood ahna nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno shan iyo tobanka bishan oo ah maalinta sabtiga ah waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed qof kasta ayay qusaysaa waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta sabtiga waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan lixda degaan doorasho oo ah shanta dowlad goboleed iyo magaalada muqdisho waa in nalagu kor joogteeyaa
sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlay ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka mid ah inay jiraan dad doonaya inay fashiliyaan hanaanka doorashooyinka waxauna u diray digniin
waan ogahay inay jiraan mar kastoo wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keenay halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxaa soo baxo statementsyo nalagu xoojinayo inaan wakhtiga dib looga dhicin in doorashada wakhtigeeda lagu dhammeeyo wakhtiga lagu heshiiyo in lagu dhammeeyana aan maalin dib looga dhicin sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena noo korjoogtada nagu hayo laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaanno waajib ayaa naga saaran shacabka soomaaliyeed dalkan xaaladuu ku jiro qof kastoo soomaali ah meel kasta uu joogay waa ogyahay xalka keliya aan haysanno waa doorasho waxaan leeyahay doorashadaas saaxiibaday anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan aan u fulino shacabkana aan wakhtigoodii iyo dhiigoodii iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay haddaan gudbo amniga waxaan bogaadafurnimada ah ee ciidamada qaranka soomaaliyeed ee difaaca soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan uga mahad celinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsidaynayaa dhammaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xoogooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta soomaaliyeed dhammaanteen qof kastoo soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyayaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta soomaaliyeed sida ay sheegeen sida murtiyadkeennana uu ku jiray ay mar kasta ahaa dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan foolxun oo waddan kastoo ku dhaqmana dibudhac u keena sidaa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahda arrimaha siyaasadda waxa waajib idinka saaran waa difaaca dalkiinna iyo dadkiinna cadowga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno ma ahan inay siyaasadda ku milmaan waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda sidaad la socotaan dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo u adeegaysa maslaxada ummadda soomaaliyeed sidaa awgeed waxaa inaga go-an wayna inaga go-an tahay in aan wanaajinno xiriir xiriirka aan la leenahay gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummadda soomaaliyeed saad la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u coraadino dalal iyo dalal aan waranahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin doolar sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka ra-iisul wasaare ahaan ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka soomaaliyeedna cid kastoo walaalo uu leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa cid aan gooni u taargadgaraynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sidaa darteed waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda hadday tahay nolosheeda hadday tahay waxbarashadeeda hadday tahay iyo hadday socdaalkeeda tahayba waana waajib muqadasa oo na saaran waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ku-xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuq maasuq ah saad la socotaan xukuumaddeenna wakhti yaray haysataa waad la socotaan wakhtiga yaroo aan haysanno marar waxaa soo baxa heshiisyo in la galo aan loo baahnayn oo deg deg ah waxaa soo baxayo in maxaa la yidhaahdaa qofka markaa meesha joogo uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waa in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aada u taxadarnaa kana feejignaanaa sidaa darteed ka ra-iisul wasaare ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iidaysto wakhtigan xasaasiga ah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax laysku dabamariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan mas-uuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsamsocda habsame u socodka shaqo gudashada hay-adaha dowladda sida aan hore ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha qadhici karaa waa in xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiyaa lalana tashtaa yaanan lagu degdegayn xilka qaadis iyo magacaabis sababtaan saas u leeyahana wax kale ma ahan xilli gabagaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuusan dhicin sidoo agaasimayaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku tagrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay
wuxuu ahaa ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ee khamiislaha isagoo sheegay inay jiraan dad doonaya inay fashiliyaan hanaanka doorashooyinka waxuun uu diray degniin markan wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la kulmay agaasimaha guud iyo agaasimo waxeedyada wasaaradda waxuuna kala hadlay dardargelinta shaqada wasaaradda cabdirasaaq maxamed faarax ayaa warkaa noo haya
wasiirka difaaca maxamed nuur ayaa waxa uu tegay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya halkaas uu kulan kula qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimo waaxeedyada iyo qaar ka mida saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo wakhtigaa ku sugnaa wasaaradda difaaca wasiirka ayaa waxa uu kala hadlay agaasimayaasha uu la kulmay oo ku jira agaasimaha guud in la dardargeliyo shaqada ka socotay wasaaradda gaashaandhigga isaga oo xusay in shaqadu ay ku habboon tahay in si wadajir ah loo guto wasiirka ayaa intaa kadib waxa uu booqday dhammaan xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga si uu ugu kuurgalo howlaha shaqo ee halkaa ka socda markii uu soo dhammaaday kormeerka uu ku sameynayay wasaaradda iyo kulanka uu la qaatay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyada waxaa warbaahinta qaranka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xasan siciid samatar isaga oo ka warbixiyey waxyaabihii laysku soo qaaday intuu uu kulanku socday bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta wasaaradda gaashaandhigga noogu soo booqday oo kormeer noogu yimid wasiirka cusub mudane cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka wuxuu la shiray uuna kulan dheer la qaatay taliska saraakiisha tariska ugu sarreeyo xoogga dalka soomaaliyeed iyo agaasimayaasha waaxyada wasaaradda kadibna wuxuu sameeyey kormeer xafiisyada dhan uu ku wareegay iyo qeybaha dhan oo tababarada lagu qaato iyo waxaa dhan oo wasaaradda ka kooban tahay ay kusoo indhandheeyey wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu horay u sheegay inuu sii laba jibaari doono shaqada ka socota wasaaradda gaashaandhigga isaga oo dhanka kala xusay inuu kaalin weyn ka qaadan doono dib u dhiska ku socda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka
taliyaha qeybta lixdanaad ee xoogga dalka ayaa maantii tababar magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay tababar ugu socday halkaas siraaji sheekh isxaaq ayaa warkaa nooga soo diray magaalada baydhabo cutubyadan ka tirsan qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ah dufcaddii sagaalaad ayaa maanta magaalada baydhabo tababar loogu soo xiray taliyaha qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa ka munaasabada tababarka looga soo xirayay waxaa sidoo kale munaasabada xiritaanka tababarka kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane isaaq cali subuq wasiirka wasaaradda warfaafinta ilyaas cali nuur agaasimayaal saraakiil ka kala socday ciidanka xoogga dalka booliska nabi sugidda asluubta iyo ciidanka amisom ciidamadan maanta tababarka loo gaarayeen laba boqol waxaana muddo laba bilooda tababar uga magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaana tababar noocyo kala duwan isugu jiraysiinayay saraakiil ka tirsan dowladda u k taliyaha qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa la hadlay islamarkaasina la dardaarmay ciidanka maanta tababarka loo soo xiray waxaana uu kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii cadowga ay ugu difaaci lahaayeen bulshada soomaaliyeed maalin eedan wiin oo farxadni ah dhammaanteen may dareemaha ah inii aragday una guulaysani islamarkaasna una gudubo hayna qaybaha kala duwan ee ciidamadeen dhamman saaxiibadiin kala liin gudubohay geek may hube inii arday cadowgiina arday gamaarohay oo uusan faraxsanayn isiigna faraxsantiin iyo shacabka soomaaliyeed oo arday sandaawadaw may shacabka may dareemey abni iyo walqobad iyo ciidamo iyo kahunduraan inay haanbaxeen oo lintaba bari isiigna may dareemo haytaana inaysan hadleen tababar jir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhagaraha cadowga maleegow sidii linku horseeda fadi inaysan barateen yaa arday dareemahay runtii mayetiinna dadka soomaaliyan ka qaalisan etiin markii aan saas lahaa wayba waa dhiiggiin yaan hurteen shacabka soomaaliyeed tababarkiisu horhangaadii liinjadiidii walbadan waa uusan horti inkasaaneen liin kordhi taasoo arday laku qiyaas qaadaw laka dabaqaw khiyaamooyinka cadowga adaha koo horjeeda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wayba cudud aruursangu antan regee hadda arday anta ka aruursan walkas oo degdeg ah sida arday masiibooyinka dhulgariirka abaaraha fatahaadaha dhammaan walaasdhom ku qayb qaadada karo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waayo cudud aruursan oo mar walba la hala koro siisiima la socotaan shabaab hadda si isdabajoog ah hanis dhiibo hay aragoo haytan beryahan may ogaadeenna ilaan wala dad walgordaa ka jara anigu arday wala iyo wadaan diin ahayna oo dadkii sholay dhibaatay hayaan ya fahmeen si isdabajooga hanis dhiibahan baryaalkan shabaab isiigna aragoo haytan may naftatiin siinka dhiirigeliyey haan isin arday kasaasan oo arday shabaabka ah ani fari in dartaan ertaan maylan warniyo anin indiloy adin an dhamatoy wal ad meelo ka haytam le ad fahamti aybadaa bahan galo han isku galo wala lasiin weelan maleh siraaji
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaah qeybta koob iyo labaatanaad ayaa sheegay inay baaritaan lagu sameynayo shaqaaqadii dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ku dhex martay magaalada gurceel bashiir cabdi xiirey ayaa warkaa nooga soo diray gurceel
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug gaashaanla dhexe cabdulaahi abuukar xasan iyo saraakiil sare oo ka socota maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dhowaan soo gaaray degmada guraceel ayaa maanta kormeer wacyigelin ah ugu tegey ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan oo lagu diyaariyey xarunta dugsiga tababarka harqaboobe ee degmada guraceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha maxkamadda oo dardaaran dheer u jeediyey ciidamada qalabka sida ayaa kula dardaarmay inay ilaaliyaan shuruucda iyo dhaqanka u degsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna ugu adeegaan sidii wanaagsaneed ay ugu dhaarteen inay dalkooda iyo dadkooda difaacayaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in diriirtii ciidamada ku dhex martay guraceel iyo dhuusamareeb ay ahayd mid ka baxsan dhaqanka suuban iyo shuruucda ciidanka wuxuuna sheegay inay baaritaan dhab ah ku samaynayaan diriirtaasi soo laalaabatay ee dhex martay ciidamada booliska iyo militariga
waxaa u nimiday shaqaaqadii ka dhacday halkan gurceel iyo tii dhuusamareeb ka dhacday ciidamada qalabka sida waajibaaday leeyihiin kuwana amnigay ay ku xisaaban yihiin kuwana difaaca dalkay ku xisaaban yihiin sidaas darteed kiiskii ee ciidanka militariga iyo booliiska ku dhex marta ahayd maxkamaduna baarisa la furay khubaro heersare laga keenay xamar oo baarayaal ah iyo kuwa halka joogaba intaba kiiskaasa ah ka furan kiiskaa la furay baaristiina waa la furay sidaas darteed horta ogaada baaristii wixii dhacay inay bilaabatay hala ogaado waxaa keeni karaa in laysku dhaco oo magaalooyinka la ysugu tago oo laysdab saara maxaa keeni karo ciidanka milatarigu inta wuxuu u joogaa xoojin difaaca dalkuu iska leeyahay isaga lalama leh ciidanka biliiska iyo nabad suguduna amniga magaalooyinkay leeyihiin ciidanka amnigu waxuu milatariga u yeertaan xoojin ahaanayna u galaan ciidanka amnigu inuu ka nabad helo ciidanka milatariga milatarigu wuxuu xaq u leeyahay inay galaan magaalooyinka ka soo adeegtaan hadday degan yihiinna guryahooda inay ku jiraan ay galaan waxaad ogaahaysiin marka maxkamadiia idin dhex joogta ayadaa sharciga idin haysa ayadaa idinku qaadaysa qof kasta marka ha u degtoonaado inuu sharciga kuna dhowrsado iskana ilaaliyo iskuna ilaaliyo sidaasaan leenahay midda maaragta muxuu ahay oo
dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku guuleystay xalinta caqabad haysatay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka suudaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo kaashanaysa hay-ado kale oo dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixisay ka jawaabidda iyo xalhulinta caqabad haysatay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka suudaan iyadoo ku guuleystay in muwaadiniinta soomaaliyeed ku dhaqan dalkaas laga dhaafo lacagta degnaashaha lacagta ganaaxa iyo lacagta kaarka shaqada go-aankan oo dhaqangalaya toban cisho ka hor aandhehe oo dhaqangalay toban cisho ka hor ayaa ka yimid iskaashi iyo xiriir wanaagsan oo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kala dhexeeya jamhuuriyadda aan walalaha nahay ee suudaan taas oo labada dowladood ay isla garteen in muwaadiniintooda ku kala sugan labada dal ay ugu adeegaan si siman iyadoo laga cafinayo dhammaan kharashaadkaas wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya waxa ay uga mahadcelisay dowladda suudaan garab istaaga ay u muujisay dowladda soomaaliya iyo fursadaha oo ay kaga faa-iideysan doonaan ku dhowaad toddoba kun iyo arday iyo saddex boqol oo qoys oo soomaaliya oo dhaqanka ka dhaqangalaya suudaan hagaag halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana kusoo dhawaada wararka caalamka dowladda mareykanka oo laba arin kala doorsiisay ama kala doorsiisay wadanka raashka ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka wendo sherman ayaa uga digtay raashka inuu kala doorto diblomaasiyadda ama iskahorimaad dhex mara galbeedka hadalkan ayay sheegtay kadib wadahadalo dhex maray naato iyo raashka waxaana ka mid ahaa saddex kulan oo diblomaasiyadeed oo toddobaadkan ka dhacay labada wadan loogana hadlayay xiisada ukraine ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee raashka alexander korashko ayaa isna sheegay in nato ay awoodi weysay ogolaanshaha laba dalabood oo kaga yimid moscow liiska dalabaadka waxaa ka mid a in ukraine aysan weligeed ka biiri karin nato ilaa boqol kun oo ciidamada raashka ah ayaa lasoo dhoobay xadka ay ukraine la wadaagto raashka taasoo keentay cabsi laga qabo inay xoogeysto ama ay ka dhacaan meeshaas dagaal dambeeya warkii habeennimaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee warka waxaan ii akhrinaya anigoo cabdulahi cabdiraxmaan muuse tan intaan warkaan war lamid aan kulmi doono waxaan kaga teginaa sidaas iyo ammaan allah